bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga hirshabeelle cali ciili oo ka hadlaya xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka shabeeladha oo sheegay in ay gacan bir a ku qaban doonaan cidda hornaysa colaadda u dhexaysa hiiraan iyo shabeellaha dhex tallaab laga qaada doono shacabka magaalada muqdisho oo bannaanbax ka muujiyey dilka ismaaciil haniya saraakiil ka socday dalka jabuuti oo muqdisho lagu soo dhoweeyey wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan jo biden oo ka hadlay dilka ismaaciil haniya
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga hirshabeelle cali ciili ayaa ka hadlay xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka shabeellaha hoose bele cismaan ayaana faahfaahinaya wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle cali cismaan ayaa sheegay in dad walaal ah oo dega deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose uu xaalkoodu wanaagsanaa balse laga shaqaynayo sidii dhexdooda dhibaato loogu abuuri lahaa cali cismaan cali ciile wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed inuu iclaaminayo dagaal bulshada walaalaha ahna iska horkeenayo sidaad la socotaan sanooyin ka hor ayay ahayd ayada oo ay degan tahay shacabkaasu degmada walaweyn wax dhibaato aysan ka jirin in dhibaato abaabuna laga sameeyey dadkii lagu barakiciyey dad nool lagu gubay si ay maaragtay diinta islaamka iyo bili-aadanimadaba aysan qabin loola dhaqmay taasoo keentay in ay maanta degmadii walaweyn runtii horumarkii ay ku tillaabsanaysay dib u dhac u kaga yimaado intaa kadib dadka walaalahay waxay garteen bal inay wixii dhibaato yihiin deegaanadii marlabaad ayaan waxaan arkaynaa in wixii colaadii la hurinaayo dadkiioo ganacsigooda maanta uu isdhexmaraayo muxuu ahay degmadii yaaqubiroweyn oo sii korayso muxuu ahay dhaqaalahoodii kubcayo amnigeediioo wanaagsanaanaya iyo walaaltinimadoo soo noqonaysa markay arkeen kuwa ay ewalba dhibaysay ee ka shaqaynaya dhibaatada ayaa mar kale waxay hurinayaan in ay baraka cusub dadkaas u keenaan uguna faa'iideeyaan cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab ee mar walba ayagana markii ay dhibaatada kuwaan u geystaan kaga faa'idaysta ayaga muxuu ahaye dadka isdilay ee colaadaha sokeeya ay ka dhexdhacaan ayagana ka dhex macaashe ayay ugu faa'iideeyaan ayagoo danahooda gaarka leh sidaas darteed waxaan maalmahanu arkaynay wasiirka amniga koonfur galbeed oo iclaaminaya dagaal dad muxuu ahaye deegaankaas ku nool qaarkoodna ku tilmaamaya inay yihiin muxuu ahayey tuugo isbaariistayaal ah qaarna ku tilmaamaya inay muxuu ahaye deegaankaasu ay maaragtay dad degan aysan ahayn taasoo xaqiiqadii ka fog balse dowladda koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya lagu mara habaabinaayo loogana dan leeyahay dad gaar ah in muxuu ahaye lagu barakaciyo cali cismaan ibraahim cali ciiley ayaa ka hadlay ciidamo ku sugan degmada yaaqbari weyne isagoo sheegay in ciidamadaasi ay dowladda ka warqabto ayna yihiin ciidamo la dagaalamay al-shabaab dhul ballaaranna ka xoreeyey
xaruntii beledogla ku taalla meesha way og yihiin bangaraaf taliyaa xooggaa og haddee maanta dhul ku dhow walaweyn iyo muxuu ahaaye meesha hadda ay joogaan ee aqbiro weyna iyo caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle inta u dhaxayso xor waaye runtii dhul badan sagaashan kilomitr ku dhow waaye labadaas magaalo isu jiraan ilaa konton kilomitr oo degmada gamboole ilaa muxuu ahaaye jilyaale deegaanadaas oo dhan ayay maaragtay maanta nimankaas xor ka dhigan maanta isugu gooshaan marka cadowgii marka sidaasu ciidamadii uula dagaalamayay maanta in lagu tilmaamay isbaariistayaal dadka dhibaateeyo oo been ah oo iyada ujeeddo laga leeyahay gaadiid ay ayaga ewalba shaqo ku lehayn oo aysa celin caddeeyeen oy gaadiidleyda caddaynayso oy ayada sheegayaan oo shacabkii reer biro weyne ay sheegayaan maanta in ayaga marmarsiya looga dhigta ayadoo ujeeddo kale laga leeyahay mid la aqbali kara maaha mana aqbalayno ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle cali cismaan cali ciiley ayaa ugu baaqay dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu farageliyo xaaladda ka jirta degmada yaaqbari weyne waxaan u soo jeedinaa ama aan baaq ugudiran ka codsanaa madaxweynaha inuu arrintaas faragelin ku sameeyo dadka marhabaabinaya halganka dib u xoreynta ee shabaabne oo dhan qabiilaysan iyo danagaara iyo wax yar oo muxuu ahay aan micno lahayn iyo isbaara ayaga ay dan gaar ah ka leeyihiin weliba ma qarinayna inay ku dumiyaan dadkaasu dadka raba madaxweynow inaad aragtid ayaanu rajayn inaad soona faragelisid waxaa ka jirta xiisad colaadeed degmada yaaqbarweyne ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo dagaal uu halkaasi ku dhex maray ciidamo iska soo horjeeda ay sababtay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaabac maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay cidda horanaysa ee hiiraani iyo shabeellaha dhexe in laga qaadi doono tallaabo bashiir cali daare ayaa inoo faahfaahinaya gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur ayaa sheegay in ay tallaabo cad ka qaadi doonaan ciddii hurinayso colaad beeleedyada soo laalaabtay ee ka dhaca xadka ay wadaagaan labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan xilli uu tilmaamay inay jiraan dad hurinaya colaad beeleedyadaasi u dhexeeya meelaha walaalaha ee dega xadka labada gobol gaar ahaan degmooyinka ceelbaraf iyo jalalaqsi tallaabo cad ay ka qaadi doonaan cid walba oo hurinayso colaad beeleedyada mar walba soo laalaabta ee ka dhaca deegaanada dhaca xadka labada gobol gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelbaraf ayuu hadalkan jeediyey waxaana uu sheegay in dadka reer ceelbaraf loo baahan yahay inay farta ku fiiqaan cid walboo hurinayso colaad beeleedyada soo laalaabtay colaadda labada dhinac baray noo sheegeen ma haddii aan la yidhaha madaxweynaha waa sheego gogolan ka mida u yidhi gogol kaliya ku silmaamayso waxa waaye kala jooga walaalayaal u kala alla odayaashaa ku daalay marka ka bacdi ma u dul qaadahayna waxaad ogeedaan aad markii maal kaga baxay ee maaragtay dowladdan uga baxay tan stateka iyo tan federaalka ma u dul qaadahayna marka daalin maxaa waaye qorigiisa soo qaadahaya ummadda isku diraya iyo halka siyaasad meel xun ay ka gasho gadaal u fadha waa ognahay kuwa gadaal u fadhana waa ognahay waa la diriraynaa kuwa dhibka wadana waa maaragtay waa la dagaalaynaa sida aan cadowga ula dagaalayna u dagaalaynaa diyaar muutiin inaad farta ku fiiqdiin aad tiraahiin hebel iyo hebelay ahay inaad tiraan diyaar muutiin madaxweyne waa maqlay iyo madaxweyne ku-xigeen mar walba in loola sheego waxba ka soo bixi mayso hawshayna shaqadayna oo la yidhaha daalimka naga qadle muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa maamulka hirshabelle wuxuu diiradda saarayay colaad beeleedyada soo laalaabtay ee ka dhaca xadka labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalamayeen ayna isku haystaan dhul beereed ku yaala halkaasi shacabka magaalada muqdisho ayaa banaanbax ku muujiyay dilka ismaaciil haniye abuukar dayax ayaa warkan muqdisho ka soo diray saacadii jumco ee kadib ayay banaanbax ku muujiyeen dareenkooda ku aadan dilka hogaamiyihii iyo madaxii siyaasadda ee xamaas allah u naxariistay ismaaciil haniyah oo lagu dilay magaalada tehraan ee dalka iiraan jameecada masjidka cumar bin khadaab iyo dadweyne kale waxa ay sidoo kale oogeen salaad janaase qaayiba oo ay u niyeysteen waxaana ay allo uga baryeen in uu ka waraabiyo mid ka mid a jannooyinkiisa iyagoo ku sifeeyey geesi ka baxay islaamka oo aan xasuusta ka goy doonin sheekh cabdilxayi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay isagoo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in la sameeyo isu soo baxyo ballaaran oo lagu muujinayo sida looga xun yahay dilka haniya إلا الله إسماعيل شهيد الله لا إله إلا الله إسماعيل شهيد الله لا إله إلا الله إسماعيل شهيد الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، waxaan soo soo baxnay آه، masjidka cumar muqdaam salaadii آه، jumcada kadib آه، khudbadii kadib oo salaadii janaazadana qaayibka in aan tukanay آه، dareen muujin آه، musalliintii ku tukada masaajidka inay dareenka la qaybsadaan shucuubta islaamka ee maanta ka murugaysan ee dilkii loo geystay hogaamiye xamaas asheekh ashahiid ismaaciil haniya allah u naxariisto oo oo lagu dilay eeraan lasoona qaaday oo la keenay qatar ilaahay ha u naxariisto laa ilaaha ila allah ismaaciil shahiidullah لا إله إلا الله إسماعيل شهيد الله mid kaan samayna haddana waxaan leenahay laa ilaaha ila allah netanyaahu caduwullah laa ilaaha ila allah netanyaahu caduwullah laa ilaaha ila allah netanyaahu caduwullah لا إله إلا الله نتنياهو عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهي وحان أقبرينا شعبك ريف فلسطين قول إلهي نوصيه إلهي هقوليه إلهي هقوليه عدو الله جبيه مسلمين الله مدهيه xoogooda allaha mideeyo cadowgooda allaha qabto shuhadada allaha u naxariisto dhaawaca allaha daaweeyo carruurta allaha koriyo kuwa jiran allaha caafiyo kuwa dhaawacan allaha caafiyo muslimiin meelay joogaan ba allah u gargaaro cadowgaas muslimiinta ee yahuudda allaha jebiyo allaha jebiyo allaha jebiyo allaha jebiyo awooddiisa ilaahay ha kor saaro cadowgaas ilaahay allaha baabi'iyo ummadda islaamkana allaha ciseeyo haadaa u mahadsantihiin dareenka aa muujiseen intaasaan ku soo gebageyna qorraxaa la taagan yahay ilaahay ha idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idiin saaro soomaaliya meelay joogtaba guul allaha siiyo masaajidada soomaaliya laga soo baxayna allah u kaalmeeyo warbaahinta tebinaysa dareenka shacbiga soomaaliyeed allah barakeeyo allah barakeeyo guusha muslimiinta iska leh waan guulaysanaynaa insha allahu tacaala laa ilaaha ila allah ismaaciil shaahiidullah laa ilaaha ila allah إسماعيل شهيد الله لا إله إلا الله نتنياهو عدو الله لا إله إلا الله نتنياهو عدو الله اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه اللهم عليك بالسهاينة ومن والاهم اللهم اقتلهم بددا وأحسهم عددا ولا تبغي منهم أحدا الله أكبر والعزة للإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abukar dayax warbaahinta dal wafdi ka socda taliska guud ee ciidanka jamhuuriyadda jabuuti oo uu hogaaminayo sareeyo guud cabdiraxmaan cabdidhimbil qaybna ka yihiin madaxda howlgelinta ciidanka jabuuti saraakiil kale ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya sareeya gaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa wafdigaani kusoo dhoweeyey xarunta taliska ciidanka xooga dalka waxaana soo dhoweynta goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah hogaanada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ujeedka booqashada saraakiisha ka socota wadanka jabuuti ayaa ah in sare loo qaado iskaashiga labada ciidan iyo sare u qaadida wadashaqeynta iyo howlaha la xiriira ciidamada hil walaal ee dowladda jabuuti ee nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxudiin ayaa dowladda jabuuti ku ammaanay kaalinta ay ka qaataan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah iyo sida uu u garab taagan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka aad naga dhegeysanaysaana waa reedow joor markana wararka dibadda madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa sidadban ugu hadlay dilka magaalada teheraan ee caasimada dalka iiraan lagu geystay hogaamiya ururka xamaas ismaaciil haniya kaha oo dilkiisa si weyn ay ugu farxeen yuhuudda iyo israa'iil jo biden ayaa sheegay in dilka hogaamiyay kooxda xamaas aysan wax saameyn ah ku yeelan karin dadaalada socda iyo wadaxaajoodka xabadjoojinta ee la doonayay in laga gaaro dagaalka xoogan ee ka socda magaalada khaza madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay inuu aada ugu walaacsan yahay xiisada kasii dareysa bariga dhexe waxa uuna sheegay in muhiim ay tahay in la sameeyo xal kasta oo colaada lagu joojin karo laguna heli karo xabad joojin waarta dilka loo geystay hogaamiyihii ururka xamaas ayaa ugu dartay xiisada ka taagan magaalada khaza waxaana laga cabsi qabaa in dilkaasi jawaab celin xoogan ay ka bixiyaan dowladda iiraan oo dalkeeda uu dilkaasi ka dhacay markaasna lagu eedeeyey israa'iil akhyaartan aad dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaaray waa naga intaa cudug warka iga seegana wax dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kuleenahay reedow johar sidaas iyo nabadgelyo